فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo xiliyadan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa habeennimo jimcaha taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha rabiicu thaani sannadka kun afar boqollabiiyo afartanka hijriyada oo waafaqsan saddexda bisha labiyo tobanaad sannadda laba kun iyo labaatanka qodobada caawa dhuuxa aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah burcad hubaysan oo dad soomaali ah dil iyo dhaawac ugu geystay waddanka mosambiik waraysi aan la yeelan ayaa aqoonyahan ka mid a soomaalida ku dhaqan waddankaas ayaad dhegaysan doontaan inshaa allah beesha geeladle oo munaasabad ka dhacday degmada saakoow ee wilaayada jubbooyinka ku soo xidhatay machad ay wax ku baranayeen ubadka beesha codadkii laga jeediyey munaasabaddaas ayaad dhegaysan doontaan inshaa allah dowladda faransiiska oo weli sii xoojinaysa tallaabooyinkeeda ka dhanka ah islaamka iyo muslimiinta iyadoona hadda doonaysa inay xirto toddobaatan iyo lix masjid oo ku yaalla dalkaas ciidamada maamulka yuhuudda oo tacadiye isugu jira qaqabasho iyo dhibaatooyin kale ka geystay magaalada alqudus iyo deegaano kale oo ka tirsan dhulka falastiin howlgallo lagu gubay gaadiid dagaal laguna dilay askar ka tirsan xukuumadda kaabul oo ka dhacay waddanka afghanistaan qodobadaas ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka dhuuxa waraysiyada ee u diyaargarooba isagoo dhammaystiran لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني
waa hagaag qodobadaasoo idil goordhow ayaad dhegaysan doontaan inshaa allah aan ka horrayna qodobka ugu horreeya ee barnaamijka dhuuxa waraysiyada burcad hubaysan ayaa dad soomaali ah dil iyo dhaawac waxay ugu geysteen waddanka mosambiik aqoon-yahan ibnu muflix oo ka mid a soomaalida ku dhaqan waddankaas ayaan ka waraysanay qaabka ay wax u dhaceen waan dhowahay ikhwa marka koowaad walaalayaal meesha waxa waxooga dhacay wiilasha walaalaha ah laba wiil bay ahaayeen maxamed xasan oo ku magac dheera allaale iyo wiil kalento asagana la yidhaahdo cali kaafi axmed xaaji labadaa wiil bay ahaayeen labada wiil aa dhib ku gaadhay marka cali kaafi alxamdulillah hadda waa roon yahay waxaa la geeyey mabuuta maanta la geeyey hadda mar dhowaa mabuuta la geeyey caasimadda waddanka marka wuu fiican yahay kulley waxaa oga daranba hadda xabadihii xabadna dhuuntay kaga dhacday hunguriga dhinaca ka martay xabadna garabka meeshan wadnaha adu way kaga wadeen lakin ilahi waa garamari oo garabka hoostiisa ka baxday marka lafna ma jabin seedna ma go-in sida hadda kulley la sheegay laakiin waxaa daran oo oga daran taas meel buunda ah ayay ka tuureen wiilasha meydkii iyo kii meydka wiilkii meydka ahay iyo kii kaleba marka wiilkaas oo dhaawac marka hore meyd ahaan bay markay tuureen meyd ahaan bay u tuureen yarkan dhaawaca ugu tuureen labadaba marka yarkaasi dhulkii uu ku dhacay madaxii baa nab ayaa wax ka gaadhay marka madaxu aad uga xanuunsanya hadda iskaan baa la saari rabaa kulle warkiisa waan la heli doonaa waan marayna insha allahu tacaala se horta waxu dhaceen saas ahayn wiilashuna waxay ahaayeen dalag bay ka ganacsan jireen ka ganacsan hayeen marka nimankan dhowr maalin bay joogeen magaalada kulley anagu gobol ma joogno oo gobol kale aan joognaa noomay dhawa anaga cabaar bay noo jiraan ilaa ilaa shan boqol ilaa lix boqol oo kilomitr bay noo jiraan marka waxay sameeyeen nimankan waxay dhaheen maxaan haynaa dalag baan haynaa geley baan haynaa geleydii aan hayaan haynaa iyo naga gata wiilashan marka kulley haddii meeshu caqadarna waa ka socotay oo qadar baa markay meel qadartaa u socoto cid ku celin karta ma jirto laakiin xoogay waxaa jiray dacni badan baa jiray iyo fudayd badan baa jiray waddanku corona ku jiraa baa la yidhi dadku dalag ay gadan jireen ee usoo bixi jireen gadan jireen cid u imaatay oo ka gadatay ma jirto dowrkan oo meel isku socod ma jirin dadkii marka waxay ku noolaayeen waxa dalga ay siistaan ay beerahay soo qotaan waxay siistaan ay ka gataan bay ku noolaayeen ee wax ku gadan jireen nimanka marka laba aad lacag bay boorsa iskaga riteen nimanka iska raaceen marka markay nimanka iska raaceen nimankanna nimanka marka hore u socday mayn ahayn baa niman u socday galey iyo u socday inaan wax gataan ma ahayn soomaalida ay barteen show waxma dhowr sida hore arkeen baan u malayn soomali in lacag iska wadatay arkeen marka bacdaha waxay sameeyeen inay ay wiilashii lacagtii ay sidaas ku dilaan ayagii lacagtina ku qaataan wax faahfaahinoo intaa ka badanna maana helo wiilka walaalka weli waa xanuunsan yahay oo asagii unbaa faahfaahin bixin lahaa asagiina weli waa xanuunsan yahay hadda faahfaahin badan marka horena shoog buuba qaaday oo aad buu shoogsana ilaa xalay ilaa shalay haddana weliha waa xanuunsan yaho madaxi meeshay ka tureen ba aad xanuun badan uu uga dareemhayaa marka wixii faahfaahina dambe su-aasha insha allah waan heli doonaa waddanka mosambiik kuma badna dilalka loo geysto dadka soomaalida ah sidee u aragtaan falkan hadda dhacay dilalka dadka soomaalida aniyao loo geysanhayo wallahi waa arrin hadda cusub weeye dadka soomaalida inkastoo maalin dhoweyd gabarh soomaaliyeed oo meesha magaalada isla magaalada lafteeda deganayd la dilay oo weliba waraaba uu cunay meydkeedii lafeed bes lasoo aruuriyo lasoo helay laakiin gabadha waxaa loo sababsanaya somaalida u sababsanaysay nin tanzaniyan ah ayaa gabadha qabay marka hore wiil soomaaliya ka geeriyooday oo shil gaadhi ku geeriyooday oy laba garood u dhashay kadib nin tanzaniyana guursaday marka ninkii laftiisa la daba socdaa oo dadku waxay lahaayeen ninkaan la daba socdaa oo qoladan dowladda ninka daba socotay ay sheegayeen laakiin wallahu aclam ilaah baa garanaya meel wax ka jira kolley gabadhaas iyo ninkeedii waa un la waayey iyagoo istaanta ka soo laabteen meel baqaxay wax gadanhayn cunto gadanhayn baa ugu dambeysay muddo kadibna gabadhi meydkeedii baa la helay iyo lafaheedii oo la aasay meel weliba duura laga soo helay oo dad badan lagu laayay oo dad badan ay waraabo ku cunay mooyaane wax xidhantay oo diloo soomaalida xaggeeda ah ma jirin wax isku tugacmeeda mooyaane waddankan waddan iska nabadgelye ah oo dowladdiisu ay gacan bir ah ku hayso tuugada oo aad iyo aad ii sheegay loo ilaa ay ammaankiis u fiican yahay buu ahaa laakiin hadda waxaad moodaa makaroonahan baa keenaya ma dhibaato kalea jirta waxyaala fara badan oo hadda waxaa jira soo kordhay oo horaan aan jirin baa jira waxyaalaha marka faraha badan hadda soo kordhay waxay keenaysaa dadka soomaalida inay aad iyo aad oga xumaadeen dilkan hadda labadan wiil iyo qaabka loo dilay labaduba aad iyo aad bay oga xumaadeen taasi waa mid tan labaadee kalenta dadkan soomaalida aniga isagoo wada iska habqamo oo iska socdayoo dhan iska socda oo qulqula oo aan istaagin weeye yacni waxa la yidhahda xidaari ama digtooni ay qaataanna ma jirto marka aad iyo aad bay soomaalida arrintan uga argixeen waana dhacdo ku cusub laakiin ummadda kale intee waddanka aan u dhalanin waa dhacdo ay mar waliba la kulmaan weeye dad badan baa lalaayay oo dadka waddanka aan u dhalanin ah laakiin dadka waddanka waxaan rabaa dadka waddanka soo galaya lakiin dadka kale soomaalida ah waa dhacdooyinka ugu horreeyay hadda dowladda mosambik ma waxbay ka qabataa dilalka dhaca mise waa sida koonfur africa oo kale dowladda mozambik hadday ku talagashan wax ka qabato waxbay ka qabanaysaa dadkana meel la gaari mayaan waddanku aad ma u horreeya xagga sirdoonna wuu leeyahay amnihaadna wuu leeyahay wuu soo qaban karaa haddii ay u hagar baxaan o arrintan ay ku talagalaan inay qabtaan way soo qaban karaan waktina ku qaadan mayso waxaa intaasi dheer walaalkan hadda dhaawaca ah intaan nimankan aan xabadda lagu dhufanin ka horba nimanka ka shakiyey marka gaarigii iyo nimankii wixii o dhan video buu ka duubay ayagoon arkaynin buu video ka duubay markuu video ka wuu shakiyey video ka duubay wiil kalento oo magaalo kala joogo wuxuu wariya waan shakisnahay nimankaasaan la soconnaa lacag baana ii sheega wadanaa shaki badan baana nimankan ka qaaday waxaan doonayaa niya wax walbaa dhici kara inaad ogaato hawshaas marka videoga oo ayagoon iska dhaagaynin mutuduba video ka duubay ayuu videoga diray oo wiilkaa u diray marka videoga markaad daawato waxaad arkaysaa nimanka wejigooda o dhan oo life waad arkaysaa waa niman lasoo la garan karo oo caadi oo qofka arka uu sax u garan kara way wejigooda marka haddii ay dowladda mozambique ay ku talagasho inay qabato way qaban kartaa dilka noocan oo kalenta ana waddanka aad oguma badno wayna qaban kartaa toori waddankan hadii lagu arko wax ka badan iska daa toorida yarta haddii lagu arko anonidi waa criminal wey waa dembi qori iyo wax ka wan iska badaa dembi weye waa lagu qabanaya marka haddii ay dowladda ku talagasho way qaban kartaa sida koonfur africa o kalenta iyo oo kalena waddankan ma ahan xagga dilkana sida koonfur africa o kale ma ahan xagga tuugadana sida koonfur africa oo kale ma ahan dadka wax laga qaato inta badan waa la qabtaa dadki wax la helo waa la qabtaa dukaan hadii la dhaco dukaanka dad ay dhacaan dadkaa la helo waa la qabtaa marka inay soo qabtaan baan insha allahu tacala ku rajo weynahay haddaan xagga rabi ilahi laga waayo lakin waddankaad inay ka baxaan baan ohan wahaya laakiin haddii waddanka jooga inay soo qabtaan ku rajo weynahay insha allahu tacaala ugu dambayn dadka soomaalida ah ee halkaasi ku dhaqan maxay ka qabtaan dadka soomaalida ee meeshan jooga waxay ka qabsadaan walaale waa dad ganacsatay ubad waa ganacsato wax reero keensada oo reero u joogan ha jireen laakiin dadku waa ganacsato dad baabuurka baabuur ku shaqaysta oo baabuurka maxaa dhihi jiray kusoo ku xamaasha dad dukaamo leh oo dhismo iyo maacuun iyo wax walba ka gata dad jief iyo dukaamaha carwooyinka jiefka ah leh dad muqaaxiyo leh intaba way leeyihiin marka way ka ganacsadaan waddanka wayna ku dhex nool yihiin wayna ku dhex jiraan saasayna maxaa dhihi jiray ay nolosha u tahay أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام waa hagaag dowladda faransiiska ayaa weli sii xoojinaysa tallaabooyinka ka dhanka ah islaamka iyo muslimiinta iyadoona hadda doonaysa inay xirto toddobaatan iyo lix masjid oo ku yaalla waddankaas ciidamada maamulka yuhuudda oo tacadiye isugu jira qaqabasho iyo dhibaatooyin kale ka geystay magaalada alqudus iyo deegaano kale oo ka tirsan dhulka falastiin howlgallo lagu gubay gaadiid dagaal laguna dilay askar ka tirsan xukuumadda kaabul oo ka dhacay waddanka afghanistan wararkaas waxaa isu soo duway oo soo jeedinaya abubakar ibraahim geedi
هو الكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت waa hagaag dhegaystayaal markaana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka oo aan ku soo qaadan doonno qodobo kala duwan dowladda faransiiska ayaa weli sii xoojinaysa tallaabooyinka ka dhankaha islaamka iyo muslimiinta iyadoona hadda doonaysa inay xirto toddobaatan iyo lix masjid oo ku yaala dalkaasi dowladda faransiiska ayaa weli sii wada tallaabooyinkeeda guracan ee ka dhankaha islaamka iyo muslimiinta iyadoona saacadihii lasoo dhaafay qaaday tallaabooyin hor leh oo ay ku beegsanayso masaajidda iyo dadka muslimiinta ah ee ku nool dalkaasi wasiirka arrimaha dibadda faransiiska ayaa goordhow shaaca ka qaaday in dalka faransiiska laga tarxilay lixdan iyo lix qof oo muslimiin ah bishan iyo qayb ka mida bishii tagtay isagoona tilmaamay in hadda xarumaha dadka lagu xirayay ku sugan yihiin konton iyo lix ruux kuwaasoo looga shakiyey inay ku adkaysanayaan diintooda sidoo kale waxa uu tilmaamay in maalmaha soo socda baaritaano lagu samayn doono toddobaatan iyo lix masjid kuwaasoo lagu tuhunsan yahay waxa ugu yeeray islaamka xagjirka ah iyadoona la xiri doono masjidkii ay waajib noqoto in la xiro dhanka kale saacado ka hor qoraal uu soo dhigay bartiisa twitter-ka ayuu ku sheegay inay qaadayaan tallaabo ballaaran oo lagu beegsanayo waxa ugu yeeray islaamka xagjirka ah isagoona sheegay in baaritaano lagu samayn doono toddobaatan iyo lix masjid oo ku yaala dalka dowladda faransiiska ayaa sii kordhisay dhibaatooyinka ay ku hayso dadka muslimiinta ah ee ku nool dalkaas iyadoona dhowaan mar kale shaaca ka qaaday inay sii kordhinayaan la dagaalanka islaamka iyo muslimiinta waxaana arrintaasi ka jawaabay muslimiinta ku nool caalamka waddanka faransiiska waxaa haatan ka taagan cabsi taas oo ay si gaar ah u dareemayaan muwaadiniinta u dhashay waddankaas gaar ahaan ciidamada booliska kuwaasoo warbaahinta loo diiday inay baahiyaan sawiradooda
وتلك هي الشمس حين استقلت تسر بإشراقها الناظرين ciidamada maamulka yahuudda ayaa tacadiye isugu jira qaqabasho iyo dhibaatooyin kale waxa ay ka geysteen magaalada alqudus iyo deegaano kale oo ka tirsan dhulka falastiin wararka ka imaanaya dhulka falastiin ee ku jira gumaysiga maamulka dhulboobka ah ee yahuudda ayaa ku warramaya in saacadihii lasoo dhaafay xabsiga loo taxaabay dad fara badan oo ku sugan magaalada diifa iyo magaalada alqudus halka kuwo kalena loo geystay dhaawacyo ciidamada maamulka yahuudda ayaa geysanaya tallaabooyinkan ay ku beegsanayaan dadka falastiiniyiinta ah iyadoona ay maalin walbaahi ay dhacaan dhibaatooyinkan qaraxyo habeenno ka hor ka dhacay magaalooyin dhowr ah oo ay ka mid yihiin diifa iyo magaalada alqudus ayaa lagu eedeeyey dadka ay qaqabteen ciidamada maamulka yahuudda dadka ay xireen ciidamada yahuudda waxaa ka mida laba wiil oo wada dhashay kuwaasoo lagu kala magacaabo saamir iyo ibraahim kadib markii gurigooda si awood ah loogu soo galay waxayna tuureen laba bambo oo ay ku beegsadeen ciidamada yahuudda sida ay sheegayaan wakaaladaha wararka sidoo kale dadka ay xireen ciidamada maamulka yahuudda waxaa ka mid ah laba dhallinyaro oo falastiiniyiin ah kuwaasoo lagu kala magacaabo abuunasaar iyo leyth ciidamada maamulka yahuudda ayaa dhibaatooyin ka wada dhulka muslimka ah ee falastiin taas oo ay garab kaga helayaan dowladaha carbeed iyo sidoo kale dowladda maraykanka ugu dambayntiina howlgallo lagu gubay gaadiid dagaal laguna dilay askar ka tirsan xukuumadda kaabul ayaa ka dhacay gobollo ka tirsan waddanka afghanistan dagaalyahano aad u qalabaysan oo ka tirsan ciidamada mujaahidiinta daalibaan ayaa saacadihii lasoo dhaafay weeraro kala duwan ka fuliyey gobollada qunduus iyo helman ee waddanka afghanistan kuwaasoo ay ku beegsadeen saldhigyo iyo xarumo ay ku sugnaayeen askar ka tirsan xukuumadda kaabul weerar xooggan oo ay mujaahidiintu ku qaadeen deegaanka kowtashyaan ee ka tirsan gobolka helman ayaa waxay ku beegsadeen saldhigay ku sugnaayeen ciidamo isugu jira boolis iyo kuwa amniga ee xukuumadda kaabul ugu yaraan waxaa wararka lagu dilay shan askari oo ka tirsan ciidamada xukuumadda kaabul sidoo kale dagaalyahano ka tirsan mujaahidiinta imaarada islaamiga ah ee afghanistan ayaa warar ku qaaday kolonyo ka tirsan xukuumadda kaabul kuwaasoo ku socdaalayay deegaan ka tirsan gobolka qandahaar kuwaasoo ku socdaalayay deegaan ka tirsan gobolka qandahaar wararka ayaa waxa uu si gaara kaga dhacay deegaan lagu magacaabo sawsiyaan waxaana lagu gubay gaari dagaal halka sidoo kale lagu dilay laba askari oo ka tirsan ciidamada dabadhilifka ah ee xukuumadda kaabul waddanka afghanistan waxaa joogto ka ah howlgallada lagu beegsanayo ciidamada xukuumadda kaabul ee la shaqeeya shisheeyaha duulaanka ku jooga gobollo ka tirsan dalkaasi intaasi ayaan ku soo gebagabaynaynaa dhegaystayaal wararkii ugu dambeeyey ee caalamka tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي معين waa hagaag beesha geeladle ayaa munaasabad ka dhacday degmada saako ay wilaayada jubbooyinka ku soo xidhatay maxad ay wax ku baranayeen ubadka beesha munaasabad dhowaan ka dhacday degmada saakow ee wilaayada jubbooyinka ayaa waxaa lagu soo xiray maxad ay wax ku baranayeen ubadka beesha geeladle ee qabiilka raxanweyn maxadkan oo lagu magacaabo al-imaam ibnu maalik ayaa ardayda waxay dhiganayeen laba sano oo xidhiir ah iyagoona hadda dhammaystay fadradii loogu talagalay inay maxadka wax ku bartaan xafladdii xidhitaanka kelimaad kala duwan ayaa laga jeediyey ugu horreyn waxaad ku soo dhowaataan mudiirka maxadka macallin sahal oo ka warbixinaya manhajka waxbarasho ee u dejisnaa maxadka oo ay qaateen ardayda iyo maraaxishii uu soo maray macad imaam maalik way baa la furayhee bilii rabiicu thaani markii hayti tumiishan oo bilo afaraade kun afar boqol iyo afartankia la furi intaas gudaashii lamaadaasina ardaydii meelo kasabaraasi waybaa faa'iidaysadeena macallimiintii oon faa'iideeyeena kutubadan hoos ka xusan qur'aanulkariim yaan ku horey oo soddonka jus dullaabta qaadatay wali haddee ma artaay xoogaha qur-aanka ka cuslaayin meel fayl ku deeran insha allah biidn alkariim taaniyan qur-aanka waybaa ku qaadeena ardada qur-aanka markii qaadeen lakaleey dad way jareena wiilisho tajwiidtan marn oo tasiixu nudqi helay tajwiid qaaday geeka dadla ka aamini kara nudqi u kusaxo kara tajwiidka sii kara yaa kumada tulaabta oo qur-aankii lakusaxi alxamdulilah ilaah ka mahadsan waybaa ka jartay ardada oo maartaa faa'iidayseena qur-aanka shay kumadhaa tumunjusa qaadeen walaa tujaadilu ilaahi barabanaas ya qaadeen fatirada koowaad haljusa qaadeen fatirada lamaad lamajusa qaadeen tafsiirka saasaan shal qaadeen fatirada saddexaad saddex jusa qaadeen fatradan geekun ikhtitamshan fidhiidno afar jusa qaadeen jasaahu allahu khayr ilaahay barakeeya ka sabareen in fahameen dadka waalidiintii oo gurishoya oo ku bilaawdaan qu anfusakum waahliikum naara yodom artaagka amba qaadayeeno ayadaas ka dhaqamaayaan way rajeena in dad badan yoon maartay risaalada deersii doonaan oo aan faa'iideey doonaan insha allah biidni alkariim axaadiida shariif axaadiistii rasuulkeena salawaatu rabbi wasalaamu calayhi kutubadii oo ku qaadeen waybaa kumada arbacuuna nawowi waybaa kumada cumdad alaxkaam waybaa kumada riyaal asaalixiin waybaana inshal qaadeena fatrada koowaad way qaadeena arbaciinu nawowi fatrada lamaad waybaa qaadeena cumda alaxkaam fatrada saddexaad iyo ti afaraadna waybaa qaadeena riyaal asaalixiin ikhwatii fi laqiida kutubada caqiidooyinka oo tulaabta faa'iidaysteen geekala taladahay oo masaajidadiiyo seedaan insha allah inyo ku bilaabano dadkii deersiyaan oo ehelkii deersiyaan unmaartaay unak maartaay kufadaan wayba kuma dhaha insha allah biidn alkariim al-usuul athalaatha waajibaat almutaxatimaat dalaa'il kitaab atawxiid caqiidat wasatiya sulam alwusuul kutaabadaasiina towxiidka ku qaadeen qiibaha maartaay oo anshal qaadeen usuul iyo waajibaad waybaa qaadeen fatradii koowaad waybaa kale maartaay fatradii lamaad qaadeena kitaabu tawxiid oo haaf ee kalabar ah iyo dalaa'il oo la dhamee qaadeen caqiidatu wasatiya iyo sulamul usul na qaadeen dulaabta ikhwatii fi lcaqiida dulaabta lamadaasan iyo macadka ka jaraan wayba faa'iideenaa tajwiida faa'iideen tajwiid iyo faa'iidaysadeen oo maartay leh tadbiiq shay leh yooga tadbiiqiyaayaan aayadoo laba la koran suranjiyaw axkaamtiis iyo qur-aankii oo tasiixu nudqigii ah imla lingala lingmeriyaw intaasoo dhan faa'iideen tajwiidka kutaabadii oo ku faa'iideen waybaa kuma dhaha fanu tajwiidka hidaayatulmustafiida kuma dhah waybaa kuma dhaha tuxfatul atfaal oo nadmi ah jaazariyaya kuma tahay intaasoo ku faa'iideen dhanka naxawaha waybaa faa'iideenaa tulaabta jazaahum allahu khayra ajurumiya iyo mutamim alajurumiya sarfaaha sheegay baa ku faa'iideenaa tulaabta laamiyat alafcaal wayba meelonku mirnayne oo ku faa'iidaysadeena ardada musala alxadiid waybaa ku faa'iidaysadeenaa bayquuniya waybaa kala faa'iidaysadeenaa min atyabi minxa oo maartay mustalax xadiiskumada taysiiru lmustalax intaasa faa'iidaysadeen dhanka maartay mustalax xadiiskana cilmu rijaalka waybaa kala faa'iidaysadeena tulaabta jazaahum allahu khayra siirada khulaasatu nuur alyaqiin saddexdiis juz ku faa'iidaysadeen jazaahum allahu khayr ilaahay ka anfaca waybaa kala faa'iidaysadeena rawdatul anwaar lamadaasina gudaashe fiqiga hegshayna faa'iidaysadeen tulaabta waybaa ku faa'iidaysadeena aw shujaac yaaquutu nafiis lamadaas kutubaa ku faa'iidaysadeen ikhwatii fi lcaqiida usuulu fiqiga waybaa ku faa'iideenaa waraqaad iyo qawaacidulfiqi yaa ku faa'iideen adkaarta waybaa ku faa'iideenaa xisnu lmuslim ikhwatii fi lcaqiida waybaa kale miinku mirnayne cilmihii kale oo maadigaha cilmihi kale oo maadiga waybaa faa'iidaysadeenaa tulaabta takalamka carabida luqa carabiya oo yo ku faa'iidaysadeen adduruusu luqa laabi likayri naatiqiina biha afartiis jus yooga qaadeen afarti jus yooga qaadeen af soomaaliga faa'iidaysadeen ilaa shanaadka xisaabta faa'iidaysadeen ilaa jijabka juqraafiga ku faa'iidaysadeen tulaabtaasi marka way balleenaaha jazaakum allahu khayr intaasi kadib ugaas ibraahim cali barre ugaas jilay oo ah ugaaska beesha geeladle ee jubbooyinka ayaa xafladda xiritaanka ka hadlay maylen aha geerka may roogne macadka imaamad maalig gebagabadiisa alxamdulilah ilaahay aan ka mahadyaana mar may roognay sida liin sheegay furutaankii koowaad ee dhulkun oo bannaan ini la gado hoolo laka dhiibo antun daaree laka dhisu ilaahay yaa nin suurtageliyay ilaahay ilaahay amaad nagaan maka nagana amar kale maka amar ilaahay ka nagatay marka taas ilaahay amaad nagaan alxamdulilah dantii laka lahay ama hadafkii laka lahay ilaahay guulaa noose marka guulaysan geekana gabagada roon ilaahay nase ilaahay amaad nagaan alxamdulilah yoo dhabnanka dhiina wal kale nin galna abna ilaahay nasi ilaahay amaha nagaan ilaahay kaan talasana ilaahay antaas guulay alxamdulilah marka may kale lahaa ahaan bulshada shalgadiisi noo kuhoyti intii xafladan kuhoyto ha ajiibto ilaahay inqadareyaana kuhoyti amaad nagaana ha ka dhawayaan may weelay mar koowaad iyo mar lamaad iyo mar saddex ha dhawayaan walaayada heer gobol heer degmo ha dhawayaan yan may weelay macadka riga gacanta ka haaya macalimiinta walaayada guddiga yoona si dhabar adeeqeen ama iyaalka yoona kama hadaya alxamdulilah amaha nagaan iyadan kama hadaan may kale mahadanaga eh beelageedadle alxamdulilah ilaahay aa mahadle may waali maalka yoomi maal barakal la ku weelo geetooba la talaalo wal waraabiye haddii la waraabiyo sidiisu kuwa mariil ku guride koona hoob ilahay wal hergele alxamdulilah markuu maraa gurido kii hergelkeenaya dhaman waa neenaladi geedii marka tii meelahaas inmaan baanta in linka dadaalo ee linka dadaalo may waali geeka gabagabow lingarna ciyaalkii lanwalba halla lin raasiina riidi lin raasiina saada lin raasiina beertan falna may waaha inay la dadaalo walbarashada laka dadaalo guud ahaan iyo gaar ahaan beelma infalee inay dadaalkaya muujiyada ilaahay garabka galay ilaahay ka guulaysiday inay hadan ilaahay horan guulay yaan wanaag bara muujiido sida yaan dadaala ilaahay an garab galin yaan wanaag suubiido taas yaan beelaan lahaa ciyaalka mayan lahaa hadda kolay hergelkaalsin fadaaye dhegaasin warka ilaa may waaha islaamka walan barate naftiyiin walan barate dadaala lasiingeliy juhdiya lasiingeliy may liin baahaya inay isina juhdiga meelaa liin dhumin banaan layn dhegna la dadaalo sidii waalidiinta in dadaaleen marka in dadaalaan ama ulamadii warsi marta in dadaale inay dadaalaan ujuudinka muslimiinta wala deersidaan waaliga wilaayada islaamiga ee jubbooyinka sheekh maxamed abu cabdallah ayaa sidoo kale ka hadlay munaasabadda بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه الله سبحانه وتعالى أيان أمها النقينا نعم في سترة بدن بعد حمد الله وحان ما أنتي فرحض نوعه إن أنكسو قيب قلنا حفلتي قبل قبدا معت كإمام مالك لقبيلة قيلدلي وفرحد وين oo run ahaantii annagoo dhan aada iyo aad aan dareensannahay markii la furayay isla halkan makaankan ayaan wada fadhinay aniga iyo sheekh fu-aad iyo rag badan oo hadda halkan fadhiya iyo suldaankii hore ee beesha maantayna gebagabadii baan taaganna waa ilaahay mahadi waxaan u mahadnaqayaa sidoo kale macallimiintii intaas usoo dhabar adeegtay macadka maamulkii sidoo kale usoo dhabar adeegay ardaydii juhdiga intaa bixinaysay oo run ahaantii macaahidda hadda maalmahan u dambeysay ama waayahan u dambeeyey macaahiddii hore way ka duwanaayeen wax badan bay kaga duwanaayeen ardada intii la fasaxo iyagoon cid keenta aysan jirin markii la gaaro waqtigooda ay imaanayeen macadka inay soo diyaargaroobayeen wax isdhimana aysan jirin waa wax lagu farxo waxaan kaloo aan rabaa inaan mahad naq gooniya u jeediyo beelaha dega degmada saakow oo run ahaantii muddo hadda dhowr sano saddex sano ka hor aan ku kulanay degmada annagoo isdhaafsannay wada hadal aada u dheer oo aan ka wada hadalnay sida ay uga dibdhaceen degmooyinka kale maadaama saddex sano ka hor degmadan iyo intii ka horreysayba wax machada uusan ka furnayn beelaha dega degmada saakowna machad maysan lahaan jirin saddex sano ka hor xilligaas ballantii way qaadeen beelaha degan saakow waxaa ugu horreeya oo furtay beesha laysaan waxaa ku xigay beelaha geeladle iyo xawaadle waxaa hadda u dambeeyey beelaha eelaay iyo maclin weyne marka waxaan isleeyahay ballantii beelaha degmada saakow ay qaadeen way oofiyeen in loo mahadnaqana way mudan yihiin jazaahum allahu khayran inta dhimanna waxa weeyaan annaga unbaa celcelinayna mooye mar horay furan lahaayeen waxaan isleeyahay marka maantay waxaan joognaa guntii iyo gebagabadii maxadka imaamu maalik waxaa xusid mudan natiijada maantay la iisoo gudbiyey labada machad ee soo gebagabowday machadka jilib ee beesha xawaadle iyo machadka beesha geeladle natiijadii laga soo gudbiyey natiijo aad iyo aad aan ugu farxnay bay ahaayeen allahu akbar waxaan isleeyahay macaahiddii horey u jirtay waxa weeyaan waa kuwa ugu sarreeya ayay ahaayeen arday aada iyo aada u badan baa baastay labada maxadba cidda qaadaysana macallimiintii iyo maamuladii gacanta ku hayay maysan qaadina maamul ka baxsan ee xarakada ayaa u yimid oo waxa weeyaan dhammaan maadooyinkii ay dhiganayeen dhowrkaas sano ka qaaday kulli agarkoodana waa ku wada baaseen alxamdu lilah agarkoodana waa ku wada baaseen waa walaalada gacanta ku hayay imtixaanaadkaas ee xarakada usoo xil saartay ayaa ii sheegay waxay yidhaahdeen waxa weeyaan labada maxad aada iyo aad bay natiijo fiican u keeneen aada iyo aad baana waxa weeyaan aan ugu faraxnay markaan aragnay waxbarashada iyo aqoonta marka waxa weeyaan machadka imaamu maalik ardadii maanta ka qalinjabisay natiijo fiican bay keeneen ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa weye ha ka abaalmariyo juhdiga iyo dadaalkii arrinkaasi waxa weeye waxay wanaag u tahay macallimiintii iyo maamulkii iyo waalidiintii iyo guddigii intaba maanta ammaan bay u tahay in ardada ay baasaan annagoo dhan ka wilaayahan wanaag bay noo tahay marka jazaahum allahu khayran insha allahu tacaala tan kale ee dalabka ee beeshu ay soo dalabtay ay tiri waxa weye ardadan inta baastay waxa weeyaan hanaloo geeyo macaahiddii kale ee shareecada ee heer xarakada ahaa ee u dhigmaya jaamacadda ayaduna waa diyaar insha allahu tacaala allahu akbar ayaguna waa diyaar waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala inay beeshu ardadeydu ay ka faa'iideysan doonaan intaas kadib waxaan rajaynayaa maantay in badan baa kolley dardaaran badan baa halkan ka dhacay uu ugu dambeeyey sheekh fu-aad dardaarankiisii oo ardada u jeediyey oo ahayd waxa weeyaa in mutuunta aada sida wanaagsan usoo gudbiseen oo maanta aada wada xifdisanadeen inaydan waxaweye ilaawin maxaa yeelay mutuuntaasi haddii waxaweye la iska daayo qofka hadduu xifdigii wixii uu xifdiyey gacanta ka qaado waa u dhumayaa weeyaan marka sideedaba waxbarashada waa gacan ku hayn cilmigu waa xirsi iyo ijtihaad qofka hadduu dadaalo ku dadaalo oo ku celceliyo waxa weeyaan si fiican buu u haynayaa laakiin hadduu gacanta ka qaado xifdigii qur-aanka iyo xifdigii kaloo mutuunta iyo axaadiista intaba way tirtirmayaan weeyaan waa ina qofkuna waa hilmaamaya marka waxaadna ogaataanba culumtu sideedaba waxa weeyaan waxa asal u ah xifdiga a hebel waxaad maqlaysaa markii laga sheekeynayo cilmulxadiidka iyo cilmulrijaalka hebel waxa weeyaan wuxuu ahaa hiqa wuxuu ahaa thabti wuxuu ahaa nin run badan wuxuu ahaa xaafid a waad garanaysaa culammada xaafid ibnu xajar xaafid ibnu kada xaafid ibnu kada waxa weeyaan kumanaan boqolaal bay xifdisanaayeen kumanaan kumanaan bay xifdisanaayeen oo axaadiisa kumanaan waxa weeyaan ashcaartii waxa weeyaan la tirin jiray kumanaan waxa weeyaan kutub oo naxwa intaas oo adaba intaasoo waxa weye fiqiya intaasoo axaadiisa intaasoo waxaasoo dhan bay xifdin jireen maca daalika waxa weeyaan waxaa loogu magac dari jiray inay yihiin dad xufaada marka halkan waxaa maantay ka muuqda arday badanoo xufaada marka waxaadna ogaataan cilmiga waa xifdi man xafida almutuuna xaaza alfunuuna soo ma ahayn marka qofkii waxa weeyaan mutuunta xifdiya waxa weeyaan cilmigao dhan ayuu koobaya marka cilmiga waxa weeyaan waxa ugu weyn ee lagu hayn karo waa xifdiga ilaahay subxaanahu wa tacaala haddii qur-aankiisa waad garanaysaan maanta alxamdulilah axaadiistan iyo cilmiga maantana soo gaaray dad baa waxa weeye shafkooda iyo xabadkooda kusoo qaaday qalbigooda maantay halkaanay keeneen ha kun iyo afar boqol iyo afartan iyo intaasoo sano ka hor xadiidkii la sheegay oo nabi maxamed sheegaa maanta aan akrinaynaa sala allahu calayhi wasalam xilligaas ma jirin qalinkan iyo kombyuutarkan iyo mimarigan iyo raadiyan wax lagu duubaya ma jirin dadku way xifdin jireen xilligii nabiga sala allahu calayhi wasalam waxa weye axaadiista waa la xifdinayay aayaadka waa la xifdinayay waxa weeyaan xifdigaas ayaa maanta halkan uu kusoo gaaray cilmiga maanta aan akhrisanayno qof walba waa inuu ku talagalaa cilmiga inuu hore usii wato maxaa yeelay cilmiga waxa weeyaan qofka wuxuu ka yoolgaaraya markuu sii wato markuu sii wato ilaa intaad ka dhimanaysid cilmiga dalabkiisa waxa weeyaan ku dadaal qofkana wuxuu gaarsiinaya cilmiga suu u dalbayo jannuu gaarsiinaya man salaka dariiqan yaltamisu bihi cilman sahla allahu lahu dariiqan ila aljanna qofka waxa weeyaan dariiq intuu qaado asagoo ku dalbaya inuu waxa weye cilmiga raadiyo ilaahay wuxuu u fududaynayaa dariiqii jannada haddaan laakiin dariiqii cilmiga ka leexatid waad dhumaysaa soo maaha marka ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa weye quluubta hanoo furo ilaahay cilmigana hanoo kordhiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa iyo cilmiga barashadiisa sharaf iyo cizi lagu helaya qofka hadduu ka leexdana waa mugdi iyo dhumid iyo halaag iyo waxa weye baaba ayaa u dambeynaya marka in sha allahu tacaala jazaakum allahu khayran waana ku mahadsantihiin ilaahay idinka aqbalo waxa weye mirihii aad abuurteen maantay waad goosanaysaan haddaad tihiin beesha reer gelad leh waadna dadaasheen wajazaakum allahu khayran wabillahi towfiiq ugu dambeyn ardaydii loo soo xiray maxadka ayaa waxay soo bandhigeen waxyaabihii ay barteen السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بأصدق المشاعر وبأروع الكلمات الطيبة النابعة من قلب وفي أقدم شكري لله الواحد الأحد ثم لمن كانوا سببا في استمرار مسيرة تعليمنا وتثقيفنا ورفع مستوانا العلمي ومن وقفوا معنا بأشد الظروف ومن حفزونا على المثابرة والاستمرار وعدم اليأس أقدم لكم أجمل عبارات الشكر والامتنان من قلب فاض بالاحترام والتقدير لكم وبعد يقول الله تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ألا فليعلم الكل أن الجهل صم قاتل ومرض فتاك إن أصاب أمة تخلفت عن ركب الحضارة والتقدم وإن اعترى فردا أفسد دنياه ودينه وكما هي العادة أن الإنسان يولد جاهلا سفر اليدين وأخيرا نوجه رسالة من هذا المكان إلى الرئيس الفرنسي ذاك الكلب اللعين الخبيث القذر الكافر المجرم السفاح عدو الله رئيس فرنسا الذي لا أذكر اسمه لطهارة هذا المكان أقول له يا عدو الله هل تطاولت على خير خلق الله على خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي ما وضي الثرى خيرا منه ولم يخلق مثله في البلاد فأبشر يا عدو الله أنا أحفاد سعد والمثنى وخالد بن وليد ومحمد بن مسلمة وعبد الله بن عتيق سنأتيك برجال يحبون الموت والشهادة كما تحبون الخمر والفواحش وأنك بإذن الله لن تسلم من عمليات المجاهدين المباركة التي تشهدها بلادك في الآونة الأخيرة وعن قريب ستلقى جثتك المنتنة على على شوارع باريس الخبيثة بإذن الله الواحد الديان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد أود أن أعرض عليكم بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فاسمعوا الحديث الأول وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة رواه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماضة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تهابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تهابوتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور متفق عليه متن سلم اللصول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخي إني أريد أن أسألك أسئلة تتعلق بعلم أصول الفقه فهل فهل تستطيع أن تجيب لي؟
نعم يا رحمة لديك ستجد عندي جوابا شافيا إن شاء الله ما هو الأصل؟
الأصل ما يبنى عليه غيره ما هو الفرع؟
الفرع ما يبنى على غيره ما هو الفقه لغة واصطلاحا؟
الفقه لغة الفهم واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية ما هي الأحكام لغة واصطلاحا؟
الأحكام جمع حكم وهو لغة القضاء واصطلاحا ما اقتضاه خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع ما هو الواجب لغة واصطلاحا الواجب لغة الساقط واللازم واصطلاحا ما أمر به الشارع على وجه الإلزام كالصلوات الخمس ما هو الكلام لغة واصطلاحا الكلام لغة اللفظ الموضوع لمعنى واصطلاحا اللفظ المركب المفيد بالوضع ما هو العام لغة واصطلاحا العام لغة الشامل واصطلاحا اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر ما هو الخاص لغة واصطلاحا الخاص لغة ضد العام واصطلاحا اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد ما هو المطلق لغة واصطلاحا المطلق لغة ضد المقيد واصطلاحا ما دل على الحقيقة بلا قيد ما هو الإجماع لغة واصطلاحا الإجماع لغة العزم والاتفاق واصطلاحا اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي ما هو القياس لغة واصطلاحا القياس لغة التقدير والمساواة واصطلاحا تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما سأبقى فخورا بإسلامي
guud ahaana intaas ayaan ku soo afmayraynaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada oo aad ku dhegaysateen qodobo kala duwan tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinkaga tegaynaa fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
السميع